bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoroon dhegeysta kale waxaa ka mid ah golaha wasiirada oo xilka ka qaaday taliya ciidanka militariga jenaraal udwaa dowladda soomaaliya oo lacag ka badan toban milyan kala wareegtay midowda yurub maxkamadda gobolka banaadir oo ka noqotay waaran soo qabasho oo horey loogu jaray axmed maxmed islaam madoobe ciidamada dowladda soomaaliya oo gacanta ku dhigtay goobo ay al-shabaab hubba ugu carareen wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay wadatashi ku saabsan siyaasadda qaran ee nidaaminta dugsida qur-aanka kariimka banaanbax lagu taageerayo midnimada dalka oo lagu qabtay magaalada muqdisho warka caalamkana waxaad ku dhegeysataan madaxweynaha maraykanka trump oo fariin u diray shacabka iiraan iyo cabsida iyo cabsidii oo sii kordhaysa
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo barar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door karoon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa xilka ka qaaday taliyihii ciidanka militariga soomaaliya jenaraal odwaa yuusuf raagi maxamed diiq yuusuf ayaa warbixintaani muqdisho kasoo diray golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa shirka golaha wasiirada waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa intuu socday ayaa waxay golaha wasiiradu cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku aadan magacaabidda taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo si rasmia loogu magacaabay jenaraal ibraahim maxamed maxamuud shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya kadib ayaa waxaa warbaahinta faahfaahin ugu bixiyey afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya cabdinaasir axmed bashiir golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa cod aqlabiyadda ku ansixiyey soo jeedinta wasaaradda gaashaandhigga oo ah magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kaas oo loo magacaabay jenaraal ibraahim maxamed maxamuud oo leh khibrad ka badan siddeed iyo toban sano oo xagga ciidanka ah aqoontana ka gaaray heerka labaad ee jaamacadeed kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay amniga iyo dib u xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin khawaarijta iyo guulihii ay gaareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kulanka golaha oo shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xamse cabdi barre ayaa lagu bogaadiyey howlgalladii ugu dambeeyey oo ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka jabad godani oo lagu dilay wax ka badan shan boqol iyo konton khawaarijta ah oo siddeetan ka mid ay yihiin ajaanib dhanka kale golaha ayaa magacaabay guddi heer wasiir ah oo ka kooban lix wasaaradood oo looga hortegayo tahriibka ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa ansixiyey axdiga dhisidda hay-adda caalamiga ee dhexdhexaadinta oo ay soo jeedisay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xeer nidaamyaha diiwaangelinta gaadiidka badda oo ay soo jeedisay wasaaradda gaadiidka badda mahadsanediin dowladda soomaaliya ayaa lacag ka badan boqol milyan kala wareegtay midowda yurub xasan xaaji xasan ayaa warbixintaani inoo soo diray dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda yurub ayaa magaalada muqdisho ku saxiixay maalgashi boqol iyo laba milyan oo yuro oo lagu taageerayo dhinacyada waxbarashada dowlad dhiska iyo maamul wanaagga iyo dhaqaalaha dalka wasiirka wasaaradda maaliyadda biixi iimaan cige wasiirka qorsheynta maxamuud cabdiraxmaan beena beene safiirka midowda yurub iyo ku-xigeenka agaasimaha midowda yurub ee barnaamijyada horumarinta caalamiga ah mrs meran feran ayaa saxiixay heshiiskan wasiirka qorsheynta maxamuud cabdiraxmaan beena beene ayaana faahfaahin ka bixiyey maalgashiga midowda yurub ee taageeraya soomaaliya waa lacag gaaraysa ilaa iyo boqol iyo laba milyan oo yuuro oo loogu talagalay in ilaa iyo saddex iyo afar sannadood gudahooda mashaariica lagu qabto boqol iyo labadaas milyan waxaa loogu talagalay ilaa iyo afar qaybood in lagu caawiyo oo dowladdeenna iyo shacabkeennaba ka mid ah oo ku saabsan kow waxbarashada kor in loo qaado accesska waxbarashada ama education accesska in kor loo qaado in arday badan oo soomaaliyeed inay iskuulka gaaraan lagu caawiyo tayada waxbarashada soomaaliyeed iskuullada maxaan ku dhahaa ilmaha ay wax ku dhigtaan qalabka bugaagta wax kastoo kor u qaadaya tababarka macallimiinta iyo sidoo kaleenta lacagta waxaa lacag badan qayb badan ka mid a ilaa iyo soddon milyan euro se halkan ka arkayseen budget support waxaa la dhahaa in lagu support gareeyo miisaaniyadda dowladda federaalka iyo dowladaha qaybta ka ah ama xubnaha ka ah dowladda soomaaliya waa lacag ayadana aad iyo aad u fiican oo lagu saboortgaraynayo budgetka soomaaliyeed si xoog ay dowladda ugu yeelato howlaheeda inay u qabsan karto aaday ayadana muhiim u tahay waana cadad lacag ah oo aan yarayn waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabahan lacagaha meesha lagu bixinayo waxaa la dhahaa stabilizationka ama waxaa la dhahaa dhulalka laga xureeyey nimanka ummaddeena dhibay al-shabaab in basic serviceska iyo waxyaaba lagu saboortgarayna lagu bixiyo waxaa ka mid ah lacag lagu bixinayo ilaa iyo labaatan iyo toddoba milyan waxaa la dhaho migrationka in lagu saboortgareeyo ama brograamyadooda iyo waxoo dhan oo kor loogu qaadayo wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya biixi iimaan cige oo ka hadlay shirka jaraa'id oo wadajirka ay u qabteen ayaa dhankiisa u mahadceliyey midooda yurub taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin dowladda soomaaliya aad iyo aad baan runtii ugu mahad celinaynaa uguna bogaadinaynaa doorka midooda yurub uu ku leeyahay dhismaha dowladnimada soomaaliya waxaa annaguna aanu ballan qaadaynaa horena runtii aanu u wadnay in taageeradaasi ay noqoto mid sida ugu wax ku oolsan looga faa'iidaysto dadka soomaaliyeed gaadho ay ka faa'iidaystaan qayb walba halkii loogu talagalay ay u marto ku-xigeenka agaasimaha midowda yurub ee barnaamijyada horumarinta caalamiga ah mrs meran feran ayaa ka hadashay sida ay dowladda federaalku u garab taagan yihiin iyadoo faahfaahisay qaybaha maalgashigan oo uu fulin doono midowda yurub
the annual 2025 envelope of assistance from the European Union to Somalia.
waxaan aada ugu faraxsanahay inaan hadda si dhab ah u saxiixo sanduuqa kaalmada sanadlaha ee labada kun shan iyo labaatanka midooda yurub u qoondiyey soomaaliya iskaashiga u dhexeeya soomaaliya iyo midooda yurub waa mid soo jireen ah muddo tobanaan sano ah ayaanu la shaqaynaynay hay-adihiina annagoo taageerayno horumarka dalka sanadkan waxaan leenahay sanduuq dhan boqol iyo laba milyan oo yuuro oo loo qoondeeyey taageerada dhammaan dhinacyada horumarka iyo isdhexgalka si loo xoojiyo xasiloonida horumarka dhaqaale ee dalka dhammaan qaybihiisa kala duwan maxkamadda gobolka banaadir ayaa ka noqotay waaran soo qabasho oo horey loogu jiray axmed maxamed islaam madoobe madaxweynaha jubbaland cabdicasiis siciid ayra faahfaahinaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxaa war ka soo saartay waaran horey loogu jaray hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasi oo ay horey maxkamaddu ugu jartay waaran soo qabasho ah oo kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir qoraal kasoo baxay maxkamadda gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in la ooday galdacwadeedkii uu eedeysanaha ka ahaa axmed maxamed islaam axmed madoobe hogaamiyaha maamulka jubbaland waxay sidoo kale sheegtay maxkamaddu inay ka laabatay amarkii soo qabasho ee loo jaray madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasi ay hore u sheegtay maxkamaddu in lasoo qabanayo lana horkeenayo hay-adaha cadaaladda arrintan ayaa u muuqata inay timid ka gadaal markii wadahadallo ay dhex mareen guddi ka socday xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale guddi farsamo oo iyaguna ka socday xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee la baxay golaha mustaqbalka waxaanay u muuqataa in la fuliyey mid ka mid a qodobadii dhinacyadu ay isfahamka hordhacaha ka gaareen oo uu ka mid yahay midkan waxaase la isweydiinayaa sumcadda hay-adaha garsoorka dalka oo markan u muuqda kuwa ku milmay siyaasadaha isdiidan ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada qaar waxaana lagu wadaa in hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu yimaado magaalada muqdisho kowda bisha soo socotay ee february si uu kaga qayb galo shirka la filayo inay yeeshaan xubnaha la baxay golaha mustaqbalka oo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda maamulada jubbaland iyo puntland iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyadoo isha lagu wadahayo wax ka soo bixi kara kulanka ciidamada dowladda ayaa gacanta ku dhigta goob ay al-shabaab ugu carareen hub xasan axmed ayaa ina faahfaahinaya ciidanka kommandoska danab ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen keed weyn oo miinooyin ah oo al-shabaab ay ku keydsanayeen duleedka deegaanka jabad godone ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo dhowaan laga saaray al-shabaab sidaa wararku tilmaamayaan howlgal qorshaysan ay fuliyeen guddooyinka danab ayaa la sheegay in lagu ogaaday goob si qarsoodiya loogu diyaarin jiray minooyin iyo walxaha qarxa oo loogu talagalay sida ay sheegeen ciidanku in weerar ka dhana shacabka iyo ciidanka lagu geysto saraakiisha ciidamada ee halkaasi ku sugan ayaa sheegay in keydkani oo gacanta lagu dhigay uu ka turjumayo in awoodda al-shabaab la wiiqay waxayna sheegeen in ay caddeyn u tahay in ay xor tahay deegaanka jabad gudane natiijooyin muuqana laga gaaray howlgalladii dhowaan halkaasi ka socday saraakiisha howlgalka qaybta kayd ayaa sheegay in keydkani miinooyinka ee gacanta lagu dhigay uu sii socon doono iyagoo baaritaan ku wada keydad kale ay sheegeen inay jiri karaan mas-uuliyiinta ammaanka ayaa sheegay in ay socdaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan halka lagu soo diyaarin jiray walxaha qarxa waxayna sidoo kale wararka ay sheegayaan in howlgallada ka dhanka al-shabaab ay sii socon doonaan sida ay saraakiisha wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay wadatashi ku saabsan siyaasada qaran ee nidaaminta dugsiyada qur-aanka kariimka cabdiqaadir shacaba ayaa muqdisho kasoo diray wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay wadatashi ku saabsan siyaasadda qaran ee nidaaminta dugsiyada qur-aanka kariimka siyaasaddan ayaa diiradda lagu saaraya mabaadiida asaasiga ah sida in la ilaaliyo maqaasida diinta iyo baahinta qiimka islaamka nidaam waxbarasho iyo barbaarin oo waafaqsan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabigeena maxamed nabadgelyo i naxariis korkiisa ahaatee in la dhowro xuquuqda badqabka iyo karaamada ardayga in loo sinaado xuquuqda waxbarasho iyadoo aan ardayda loo kala eegeyn xaaladda bulsho in la xoojiyo xiriirka bulshada iyo dugsiyada qur-aanka kariimka iyo in la taageero horumarinta bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalka soomaaliya ibraahim nadaara ayaa sheegay in macalimiinta qur-aanka kariimka ay daruufaada ku shaqeeyaan munaasabada aan u fadhino maanta ee ku saabsan siyaasadda nidaaminta dugsiyada qur-aanka kariimka sidaad ogtihiin noloshan bani aadamku takaatufka iyo midooga iyo nidaam samayntu kama maaranto marna caqabaadkeedaa badan culeysyadeedaa badan humuumteedaa badan waxaan rajaynayaa inay macalimiintu leeyihiin si gaara gobolka banaadir midowda guud ee macalimiinta dugsiyada qur-aanka shaqaalaha meel ka shaqeeya iskaashato leh wixii caqabadoo yacni ku soo baxa si midaysan uga hortaga marka inay macalimiintu sidoo kale iyaguna ay midow yeeshaan oy nidaam yeeshaan waa lagama maarmaan ayaga dhexdooda inay haddana dowlad nidaamiso oo siyaasad u dejiso ee difaacdo oo sumcadoodii dhowrto oo waxay barteen muuno iyo qiimo u yeesha la helana iyaduna waa waajib sharci ah taa iyadoo laga duulayo wasaaradda shaqadeeda iyo waajibkeedana uu yahay horumarinta diinta iyo dadka ka shaqeeyaba iyo siyaasadan in la sameeyo yay qasab noqotay agaasimaha guud ee waaxda diinta ee waqaafta maamulka gobolka banaadir sheekh cabdulaahi garuun ayaa bogaadiyey in macalimiinta laga qaybgeliyo wadatashigan maadaama siyaasaddan iyaga loo sameynayo
waxaan ku faraxsannahay marka oo yacni arrimahan in laga hadlo dugsiyada qur-aanka iyo howlahoodii kulankan wadatashiga ah oo yacni lagala tashanayo macalimiintii ayagu loo sameynayay qofka siyaasadda amba aragtida amba xeerka loo sameynayo in kor looga keeno ma aha waa inuu asagu wax ka sameeyaa ou ra'yigiisa ku darsadaa ou yacni aragtidiisa iyo wixii oo la qaldan oo marka aan la saxnayn uu yidhahdaa tan in laga reebo ayay ila tahay soo dhowaada marka macallimiinta waa ku mahadsantihiin imaashihiinna iyo wicitaankii laydin wacay sidaad u soo ajiibteen wasiir ku-xigeenka wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan axmed macow ayaa sheegay in siyaasaddan loo sameynayo nidaamka dugsiyada qur-aanka kariimka ay tahay muhiim si loo waafajiyo barbaarinta caruurta soomaaliyeed dugsiyadeenna waxay u baahan yihin dayactir badanaa ee dayacad badan baa haysta runtii waxaasta waxa loo gudbi kara waxaan xeer markii la sameynaya ama siyaasad la sameynaya herad baa laga leeyahay mushkilo jirtaa in lagu xaliil rabaa dugsiyada waa inay xaquuq helaan hadda meeshaan ciwaankan toddoba qodob waxaa ku jirta xuquuqda macalinka macalinkaasi xaquuq u baahan yahay inuu tabar helo wiilaa iskool galay ama gabar dugsi tagtay dugsi wiilku tagay qur-aankuu xifdiyey horuu macallin ka noqday kayfiyada ma yaqaan tarbiyada ma yaqaan waxa loo dhiibaa waa cunub bini aadamkana waa qaali waa oo lagu aaminay inuu tarbiyeeya inuu wax u baraa laakiin macalinka dee qur-aanka bes ma aha inuu baree waa inuu akhlaaqiyaadka baraa la rabaa cunugan loo dhiibay banaanbax lagu taageerayo midana dalka ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdisalaam juula ayaa inoo eegaya banaanbax aad u ballaaran oo lagu taageerayo midnimada dalka loogana soo horjeedo in la kala qeybiyo waddankeena ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho waxaana banaanbaxan ka qeybgalay shacab aad u fara badan oo ka kala socda degmooyinka gobolka banaadir waxaana halkaas goobjoog ahaa rag iyo dumar sitay calanka soomaaliya muujinayeyna soomaaliya inay tahay mid waa kuwaan qaar ka mid ah shacabkii goobta ka hadlay xubno ka mid a guddoomiyeyaasha gobolka banaadir oo goobta ka hadlay ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in soomaaliya ay tahay mid aan la kala goyn karin taaganaha qoraxdan loogu dhaceyso waa maxaa la dhahaa ictiraaf diid mafahamtay somalilan waxaan dhihi lahaa walaalaheen waaye way khaldameen khaladkaa laga soo laabta annaga gaalo gabaad ma nihin wixii gabaad ka dhigtane garabkeena ma ahan mar somalilan waxaa leeyahay qaladay galeen qaladkoodaad soo noqdaan waxaana intaana qof waxay iskugu soo baxeen qaladka ay galeen inaad tusno mabaan saas laajrigeeda maanta taaganaha walaahi xasaaskeeda dareemi kartaa waxaana hooyooyni waxaana ilmaa waxaan wiilala waxay u soo baxeen somalilan micnaa waxay qaladka yaray samaysa soomaaliya ma kala goodo soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo ma qaybsamin karno waxaynu nahay hal dal waxaynu nahay hal dad hal diin ayaynu haysanaa yahuudi hadday u malayso inay somalilan waddan tahay waa gobol soomaaliya ka mid ah somalilan waa muqdisho hargeysa waa muqdisho muqdishona waa hargeysa yahuudi hadday u malayso inay somalilan waddan yahay waa soomaaliya أنا إسكال سومالي لان أنا إسكال سومالي لان يهود نايلا يلامي أنا إسكال سومالي لان يهود نايلا يلامي
daahidmo isu soo baxan wuxuu daaran yahay yahuudda in lagu cambaareeyo isku dayga ay isku dayeen in ay isku dayaan in qayb ka mida soomaaliya ay aqoonsato taasna ma yeeli karto mana samayn karto waxaan rajaynaynaa haddii ilaah idmo in yuhuud iyo waxa ay wataan qorshahooda ilaahay uu ku celiyo qorshay wataan dibindaabiyay wataan waxay rabaan in bulshada soomaaliyeed ay kala qaybiyaan isku diraan annaga ma yeelayno halkaad naga dhegeysanaysaana waa radio jor markana warka caalamka madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa fariin u diray banaanbaxayaasha waxyar kadib markii banaanbaxyadii u dambeeyey ee ka dhacay iiraan isagoo u sheegay in goor dhow gargaar uu soo gaari doono tan iyo markaasi waxaana aragnaa xiisada oo tartiib ah joogta ah isla markaana soo bandhigaysa joogitaanka iyo awoodda ciidamada militariga mareykanka ee gobolka mareykanka oo leh ciidanka militari ee ugu awooda badan dunida ayaa horay u muujiyey awooddiisa ah inuu weeraro iiraan howlgalkii loo bixiyey operation midnight hamer ayaa bartilmaameedsaday xarumaha nucleerka ee iiraan bishii juun ee sanadkii hore dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda caweyna soo gaaray waa nig intaa ciddu warkaysa eegana waxay dib ugu daalacan karaan bartaan facebook kulana radio joor waa anigoo imaanka ah sidaas iyo nabadgeliyo